munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday baratay xirfadaha gacanta sida harqaanka dharkaliska iyo kombyuutarka ayaa lagu qabtay magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug waxaana munaasabada goobjoog ahaa maamulka magaalada dhuusmareeb mas-uuliyiin ka socda dowlad goboleedka galmudug iyo qaar kamid a bulshada magaalada dhuusmareeb waxaana barashada xirfadaha gacanta iska kaashanaya hay-adaha w f b iyo n r c liibaan axmed madaxa xafiiska hay-adda n r c ee galmudug ayaa sheegay in ardada dhammaan loo diyaariyey agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen ee ay ku barteen farsamada gacanta dadkan xirfadda ka qalin jabinaya haddii ilaahay yidhaahdo qof walbaa wuxuu heli doonaa sad waa labo tiim tiim waxa weeyaan waa gabdhaha u badan waxay ka faa'iidaysan waxay ka waxay baranayeen xirfadda taylorinka ama harqaanka sida loo yaqaano tiimna waxay ka faa'iidaysanayeen dhallinyarada qaybta fadhisa siday haddaba u qaybsan yihiin combyutar ay ka faa'iidaysanayeen dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada dhuusmareeb iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka galmudug ayaa si wadajir ah u bogaadiyey barashada xirfadaha gacanta
mashruucan sida boorka aan ka aragnay waa mashruuc ka mid a xalalka waara ee bulshadan loogu talagalay inay kasoo kabsadaan duruufihii ay soo mareen waa mashruuc loogu talagalay qofkan xirfad in lagu baro uu noloshiisa ku shaqaysanayo runtii waa mashaariicda aan aada ugu faraxsannahay inay fusho si nabada u fusho haddaan nahay heerarka kala duwan ee dowladda galmudug waayo qofka marka xirfad la baro waxaa la baray wax noloshiisa la soconayo halka laga yaabo haddii dhaqaalo la siiyo isku markaas inay ka lunto adinkana waxaa la rabaa ilaahay hadduu idmo inaanaan beerdarayno fursaddaas waxaa kaloo qaali ah kidkii wixii laydin baray in laydinku wareejinayo waa fursad kaloo qaali ah ood nasiib u yeelateen
waxaan soo jeedinaa hay-adaha fanka bixiya sida w f b iyo n r c labaduba dadkan dhallinyarada ah oo muddadaas kooban waxay ku barteen halkan kusoo bandhigay in layskugu xiro iskaashita ahaan wax la dhaxlo horta waxaa ugu fiican farsamada ugu fiican si ilmahooda uga faa'iideeyaan qoyska dhaqaalihiis uga faa'iidaysto oo dharkan wax soo saarka ay toleen ama ay rinjiyeeyeen oo ay qurxiyeen suuqgeyn ay u helaan in magac iskaashito loo sameeyo
xirfadaha gacanta ayaa kaalin weyn ka qaata shaqo abuurka dhallinyarada soomaaliyeed waxa ayna dhallinyaradan fursad u tahay in ay ka faa'iidaystaan si ay noloshooda u maareeyaan